xildhibaan ibraahim cali jaamac rayje oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ahna gudoomiyaha gudida arrimaha gudaha iyo difaaca ee golaha wakiilada somalilan ayaa maanta mar uu qaar ka tirsan warbaahinta somalilan ugu waramaya xafiiskiisa magaalada hargeysa waxa uu xukuumadda ku eedeeyey gaar ahaana madaxtooyada inay la wareegtay xeerarka iyo sharci dejintii ay u xil saarnaayeen golaha wakiilada somalilan banka ayaa waxa uu tusaale u soo qaatay xeerka diiwaangelinta muwaadinka oo madaxweyne siiraanyo uu saxeexay dhowaa xildhibaan reeje oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa waxaan ku tilmaami karaa nasiib daro in madaxtooyada ay la wareegto maanta hawshii xeerdishinta beryaha waan maqlaynay wasaaradda daakilweyne wado waxa la yidhaahdo diiwaangelinta madaniga waxaan filaynayse in xeerkii diiwaangelinta madaniga ah golaha la keeno si loogu ansixiyo diiwaangelintana lagu dhaqo maxaanku dhahdaa xeerkaas golaha ka soo baxay waxaase muuqata in laga maarmay aada moodo in laga maarmay hay-adihii xeer dejinta sababtoo ah waxaa halkan ku yaalla maanta aynu arkaynaa xeer uu soo saaray madaxweynuhu oo jidaynaya diiwaangelinta madaniga ah xeerka waxaa lagu magacaabay xeer nidaamiye waxaase isweydiin leh waa kee xeerka uu nidaaminaya xeer nidaamiye madaxweynuhu ama wasiirku koodba waa soo saari karaan laakiin waxay soo saari karaan kow marka uu jiro xeer kii la nidaaminayey ama mother act ama xeerkii principalka ahaa ee golayaasha sharcigu sharci dirintu ay soo saareen xeer nidaamyo wuxuu noqon karaa xeer nidaam lagu dhaqan gelinayo xeerka ka soo baxay labada gole madaxweynena u saxeexay oo sharci ah marka xeerkaasi uu awood u siiyo wasiirka ama madaxweynaha inuu soo saaro xeer nidaamyay ku dhaqangeliyo xeerarka badankoodu way ku qoran yihiin power delegation of power wax la yidhaahdo ayaa la siiyaa ama awood baa loo siiyaa hay-adda dhaqangelinaysa xeerkaa la soo saaray inay soo saarto wax regulation la yidhaahdo ama wax la yidhaahdo xeer nidaamiye lagu dhaqangelinayo xeerkaas iyadoo shardigu yahay inay qodobada xeerkaa ku yaalla iyo xaydaanka xeerkaa aanay ka bixin xeer nidaamyahaas maanta se waxaase maanta inoo maxaan ku dhahdaa inoo muuqda in iyadoo aanu jirin xeerkii maxaan ku dhahdaa diiwaangelinta madaniga in madaxweynuhu soo saaro waxaa ku magacaabay xeer nidaamiye oo run ahaan ah markaad akhrido xeerkii baarlamanku ansixin lahaa waan akhriyey ma jiro wax xeera oo halkan ku yaalla oo xeerkani nidaaminayo ama uu tix raacayo arrintaa waxaan filayaa in madaxweynaha loo hoosgeliyey waayo dhaqan uma ahayn inuu xeerar soo saaro aan baarlamanku ansixin madaxweynaha waxaanan ugu baaqaynaa in xeerkaa uu la noqdo xeerkaana la keeno golaha wakiilada arrinta labaad arrintan raacsan waxaa weeye diiwaangelinta madanigaahi waxaa ka dhalanaya tallaabooyin sharci ah waxaa ka soo bixi doona dokumentiyaal sharci ah hase yeeshee haddii asaaskoodii hore aanay diiwaangelinta aanay sharci ku salaysnayn ma yeelan doonaan awood sharci oo la fulin karo ama dadka ay ku waajibinaya in tallaabooyinka loo baahan yahay